maamulka dowlada hoose ee degmada boosaaso oo uu sohorka u agaasima waaxda howlaha guud ee wadaan howlgalo la kabinaya hareerooyinka wadooyinka degmada gaar ahaan goobo ganacsatada iyo ka dhisideen dukaamo iyo anhayn ahaanoo sharciyeysan taas oo sababtay in wadooyinka iyo nagad anhaanoo jaame oon wada mara korna baabuurta iyo saas oo kale bulshadantii kale hareere wadooyinka boosaaso iyo weyba iyo hakabadada hayte ganacsato yaryar haanasoo hameenkay dhisadayaan meherada iyo kakagabadayaan iriida maalintii hameenkan iyo galadayaan calaabo iyo gadayaan maadaama iyo badanaa dadweynaga adeegadayaan maalintii agaasimaha waaxda howlaha guud ee dowlada hoose ee degmada boosaaso axmed yuusuf aadan iyo ku hadlay muhiimada laku leeyay howlaguun iyo bilaabeen oo ka saabsanaatay england dhisida korna laamaga dhinajey oona saas oo kale bulshada iyo ganacsatada iyo aan dareendignin hortiminta u lahayd qorshayaasha lagu horumarinayo degmada boosaaso oo lagu hogaaminayo maayarka degmada boosaaso mudan cabdisax maxamed cismaan shalle saaka waxaan ku jirnaa shidad bannayn shidadkaa la bannaynaayo oo u ah bilicda horumarka layraynta iyo wax kasta oo bulshada indhaheedu qabtaanin oo qurux badan saaka waxaan ku jirnaa jidka weyn ee halbowlaha ah ee magaalada boosaaso bartamaheeda dhex mar ah waxaan ka soo bilownay iskooyska weyn ee halkaa fadhisamo waxaanu insha allah bidmillahi kariim qorshaha iyagu yahay boosaaso dambe oo jidxiran yahay haddii ilaahay idmo inaan la arki doonin in bulshadu ay ku bishaaraystaaneen kuwa shuuqa furshada gudaha degan inay heli doonaaneen meel debdebis u soo maro bulshadu inay heli doonaaneen waddo furan oon inaba saxmad iyo jaam aan lahayn waxaa sidoo kaleeto xusid mudan in bulshadu aan waxa weeye aan ku dhiirigelinayno ugana mahadnaqayno qaabka wanaagsan ay noola shaqeeyeen saaka markaannu shaqada ku jirnay run ahaantii ay noo soo dhoweeyeen iyo sidoo kaleeto cid kasta oo u hoggaansantay awaamirtii dawliga ahaa ee baxaayay ee lagu bannaynayay magaalada boosaaso gudaheeda waxaa sidoo kaleeto xusid mudan reer boosaaso haddii waxa weye in badan ay tabaayeen waxqabad bulsho waxqabad hoggaamineed oo bulshada matasha inay maanta ideeladeedii iyo nyaanyaradeedii ay arkaaneen haddii lahaa idmo wax amar ah in jid dambe oo boosaaso ah oo xiran aan la arki doonin waxaan sidoo kaleto uga mahad celinayaa ganacsatada deggan halbowlaha magaalada iyo waddada farasmagaalaha ah in wixii awaamir ah ay qaataanin in sidoo kaleeto ay qurxiyaanin jidka jidka hormara intaa meheradaha laga qaaday waxaa la marin doonaa layrar waxaa la marin doonaa interlog waxaa la marin doonaa dhir ku habboon oo ku qurux badan haddii lahay insha alla bidmillahi kariim waxaan sidoo kaleeto amrayaa meheradaha deggan jidadka laamiga ah inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga qaataaneen alaabtooda inay sidoo kaleeto u hoggaansamaan wixii amara jidkana la banneeyo aan wax gorgortana aan laga geli doono haddii lahayd dhanka kale waxaanu ka mid ahay bulshada degmada boosaaso iyo si eede handhowayan howlooya qabatay dowladda hoose ee boosaaso dowladdu wax badan bay qabatay waxqabadkeedii saaka noo muuqda dadku aad bay u soo dhowaynayaan arrinta tan in magaalada nadiifiyo oo bableeshinka loo sameeyo waddooyin fiican oo ay u muuqda dadku ay arkaan waxqabadka dowladda la arko waxqabadka dowladda hoose la arko dadku aad bay u soo dhowaynayaan waxaannu leenahay soo dhowaada dowladda hoose dowladda waxaa dhista dowladda hoose lookal gabarmarka ayaa wax qabta dadkuna way la wadaagaan dowladda hoose shaqadaa way ku mahadsan tahay maayarkana waxaan ku leenahay sii hay noohay wadahay ummadda oo dhan u hay waxaan leenahay maayar maayar shaqadaadii waad qabsatay midnaa waa laa shugri calalwaajib weeye horay ahayd inaad u qabsato laakiin maysan dhicin maantaad qabsatay waxaan leenahay waa ku annadaa waxaan nahay taadihii tobolta dhaxar u baxa oo haltaa rara taariikhda dhaxareed baan ahay haltaa dhib baan ku qabnay madaxweynaha maanta rag buu soo diray shaqadaa aad iyo aadta loo qabtay si aad bay u mahadsan yihiin taar ahaan haltaa barta hore waxaa loola waashay wiileel hal iyo bar doonaaya hal iyo bar waa hal dollar iyo bar barbadsiyaa midna dhinacanuu dhidaayaa midna dhinaca taluu dhidaayo waa hal iyo bar waddana waa xirmadaysaa saacad baa waxaad u jiraysaa meesha saacad inaad taandhaato iyo salaatiina taalatanaysaa wakhtigiina taalatanaya tanacsatadana haltaasa waxaa la dhigayaa duraas ama waxbahaasaa loo waxaan rabaa ummadda iyo dadweynaha iyo shacabka waxaanu sheegayaa maanta si fiican shaqo fiican baa la qabtay dowladu qabatay shaqadaasi waxaa ka dambeeyey nintan la dhaho taashe iyo nin la dhaho eh, maayarta maayarta axmed axmed axmed axmed iyo maayarta dowladda hoose ee degmada boosaaso iyo waddo dadaalo la kabinayo wadooyinka degmada iyo qaarasho si sharci darro ayoon dhisidin bulshada intii kale